Awaamirtan waxaa ku batiya maamulka degmada Baraawe yaala Kafaray ee magaalada Lanqoqowda korna shirarka amniga lidka ah kiyowka isku horkooyowka bulshada taaseetiyo abuuri korta dhibaatooyinka la ku gudubiyo oo saameynaya kuweeladu korta shacabka go-aankan waxaa ku bahiya maamulka degmada Baraawe ayaa ujeesi eta sidii lan adkeeyi lahaya amniga bulshada iyo wada noolaashaha dadka meelasaya wada degana islamarkaana hor istaago korta horumarka meelasay ku dareera sida uusa sheegay gadoomiye ku-xigeenka degmada Baraawe idiin hogaansamo waaytana ayaa tilaabiyo ku qaadan doonana waxaa maalmihii dambe degmada baraawe ka socday shirar aanan waafaqsanayn habka waxaa waaye sharciga kaasoo ay qabanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo ah mid qabiilaysan iyo mid siyaasadaysanba waxaan rabaa inaan kaga hadlo wixii sharciga waafaqsan oo maamulka uu ogol yahay aanan abuurayn carqalad aanan abuurayn waxaa waaye iska horkeen bulsho inaan halkan uga digo sidaa ogtihiin magaalada baraawe maanta nabadda ay haysato waxaa waaye maalmo ka hor ma aysan haysan nabaddaas waxaa mahaddiida iskale ilaahi subxaana wa tacaala ka sokow waxaa waaye ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga oo u taagan habeen iyo maalin inay waxaa waaye baraawe wax dhibaata aysan ka dhicin amnigeedana waxaa waaye aysan qalqal aysan gelin ayaa ku mahad leh ka maamul ahaanna waxaa u taagannahay amnigaas iyo nabaddaas aa haysan inaan bulshada ugu faa'iidaysanno sidii waxaa waaye bulshadii ay u horumari lahayd kaabayaashii dhaqaalaha kaabayaashii horumarka nabadda caafimaadka iyo waxbarashadii aqbali mayno marka dad waxaa waaye iska horkeen bulsho ka shaqaynayo inay waxaa waaye magaalada nala joogaan si dhuumaaleeshi ah iyo si waxaa waaye aanan gambasho lahaynba inay waxaa waaye shir ay u qabtaan waxaan rabaa ka maamul ahaan inaan ka hadlo qodobada ah in aanan shir lagu qaban karin shir aanan maamulka ogeyn oo dowladda maamulka degmada baraawe dowladda ayuu u joogaa laamaha amniga iyo maamulka shir aanan ogeyn in mar dambe aan la qaban karin hadday hoteel tahay iyo hadday waxaa waye guryaha ay tahayba wixii ciddii shir qabsanayso ama mid siyaasadeed ama mid qabiileedba waxaa waaye inay maamulka la soo socodsiiyaan ouna ahaado waxaa waaye shirkooda shir nabad iyo horumarka iyo dowladnimada quseeyo wixii ka soo haro oo dhuumaaleysi ah ama hotel ha ahaado ama guri ha ahaado waxaanu arkaynaa dad ka soo horjeedo nabadda iyo dowladnimada iyo horumarka degmada baraawe aqbali mayno in waxaa waaye bulshada waxaa waaye layska hor keeno dad aanan magaalada joogin iyo dad waxaa waaye magaalada joogan waxaa waaye dalahooda gaarkaa aysan ugu fulin wixii maanta ka dambeyso sidoo kaleeto waxaan u mahad celinaa laamaha degmada baraawe qaybahooda kala duwan oo habeen iyo maalin u taagan waxaa waaye nabadda iyo inay dadka waxaa waye nabad ku seexdaan nabad ku soo kacaan maamulkan waxaa waaye uu u taagan yahay in waxaa waaye nabaddaas uu ummadda ugu faa'iideeyo horumarkii iyo barwaaqadii iyo wada shaqayntii amniga iyo maamulkaba maamulka dowladda hoose